إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah qarax khasaare dhiliye ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho dagaalo khasaaro culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaa xalay muqdisho looga dhawaaqay xisbi ay samaysteen madaxweynaha dowladda federaalk iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay in amni darada iyo shaqola'aanta haysata dhallinyarada ay keentay inay tahriibaan madaxweynihii hore ee ismaamulka tigreega ee dalka etoobiya ayaa eedamo u jeediyey maleeshiyaadka t b lf intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobadii aan nii soo sheegnay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa
اليوم يكشف ما طوته سنون من حقدهم لا ما رأته عيون
laba sano waan ugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horeysa
in al-shabaab oo horey looga saaray ee meelo badan oo aan hadda ka hadlayno ay dib u soo qabsadeen inay maanta caasimadda qarka u saaran yihiin fashil ka weyn ma jiro
dowladda etoobiya kuma rabna hadday dhahda anigana kuma rabnaan leenahay
etoobiyana saaxiibaan nalnahay oo aabatan hadda dagaalka nala gelayso oo dhiiggeeda noo huraysa oo cadowgii nala nala xoraynayso
xogta dhabta ah ee cows weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilna ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan wadaar xawaalo wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku dham ay ku duugeen
jabkii ka soo gaaray murtadiinta malxamadii cawsweyn iyo awdheegle wuxuu sababay guuldarrooyin isku tidcan oo burburiyey cududii milatari dagaalkii fikriga iyo dhaqaalahoodii
soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la'ah
kelmaddii ahayd soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la'ah oo isu badashay soomaaliya isdilayso dunidiina aan cilaaqaadkeeda sal fadhiya ayna laheenna waa arkaaoo
waxaan leeyahay markaa dadka soomaaliyeed markaa guusha waa dhowaata haddaad fulinimad in haysay ood maqayseen maanta u aragtaan xasan iyo gruubkiisii maraykan iyo wixii haysta idinkaa aragtaan
waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay dib u doorashadii xasan sheekh daryeel mise darxumo kaasoo aan ku falanqaynayna saddex sano kadib sida uu xasan sheekh ugu fashilmay dhinacyada siyaasadda milatariga iyo amniga darxumana u baday bulshada soomaaliyeed waxaad caawa ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada iyadoo rogaal celiskiisuna aad maqli doontaan subaxa khamiista saacaddu markay tahay sagaalka iyo barka ama saddex saac iyo bar oo barqanimo inshaa allah
من بعدنا يرث الطريق بنون من بعدنا يرث الطريق بنون
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeenimo khamiisa toddobiyo tobanka dulqacdu sannada kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan afar iyo tobanka bisha shanaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan qarax khasaare dheliye ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta waxay qarax la beegsadeen askarta dowladda federaalk oo ku sugnaa bar kontarool ay ku leeyihiin xaafadda dhista degmada dayniile ee magaalada muqdisho dhimashadu waa laba askari iyo dhaawaca laba kale oo dhammaantood ahaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk dagaalo khasaaro culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaa ka waramaya waryaheena haashim cabdinaasiir dagaal lagu jabiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa degmada dayneyleh iyo deegaanka ceelshaale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo agaasi dhaqdhaqaaqya ka wadayay ayaa waxaa dagaal toos ah iyo qarax kala hortegay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare kala duwan oo dhaawac iyo burbur gaadiid leh ayaa dhabarka loo saariyey askartii dowladda federaalka ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamadii dowladda federaalka ah ayaa la sheegayaa inay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalkaas ku gubeen saddex gaari oo cabdibilayaal ah kuwaas oo ay wateen askarta dowladda federaalka waxaana wararku sheegayaan in ciidamadii dowladda federaalka ay isaga farxadeen aagga dagaalka dagaaladan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan qarax ka dhacay gudaha xerada xalane lala beegsaday sarkaal ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana qaraxan ka fuliyey gudaha xerada xalane kaas oo lagu beegsaday sarkaal lagu magacaabo macalin cumar oo ah taliyaha ilaalada albaabka laga galo xerada xalane sarkaalkan ayaa sidoo kale ka tirsan b sta dowladda federaalka qaraxa lala beegsaday ayaana waxaa ka soo gaaray dhaawac culus iyadoona la sheegayo xaaladiisu inay tahay mid garaab ah sarkaalkan lagu beegsaday gudaha xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu dhibaato weyn ku hayay dadka ku dhaqan xaafadaha u dhow xerada xalane dhanka gobolka bokoolna rag ka tirsan guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo etoobiyaana ciidamadan oo lugeynayay ayaa qaraxa lala beegsaday xilli ay ku sii jeedeen garoonka degmada waajid waxaana jira khasaare kala duwan oo ka soo gaaray waxaa xalay muqdisho looga dhawaaqay xisbi ay samaysteen madaxweynaha dowladda federaalka iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada waxaa faahfaahinta qodobkan halkan ka soo jeedinaya maxamed qaasiim habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya looga dhawaaqay urur siyaasadeed ay samaysteen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada kaasoo la sheegay inuu guddoomiye iyo musharaxba ka yahay xasan sheekh waxaana xubno ka ah qaar ka mid ah madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada xisbigan ayaa iyadoo horaanba la diidanaa waxa uu haddana mar kale la kulmay mucaarado hor leh hase ahaatee waxay arrintu cirku isku shareertay markii wasiirka amniga ee dowladda federaalka oo kulankii xalay xisbiga lagu shaacinayay ugu hanjabay xubnaha mucaaradka ee diidan urur siyaasadeedkooda xisbiga xalay lagu dhawaaqay ayaa lagu yeeray magaca cadaaladda iyo wadajirka wuxuuna cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ah wasiirka amniga ee dowladda federaalka sheegay in ciddii ka hor timaada xisbigooda ay iska qaban doonaan waxaa loo siman yahay min somalilan khaatumo puntland galmudug hirshabeelle banaadir koonfur galbeed iyo jubbaland bu wa ku dhihiin caw meesha intaba waxa weeye waxaa la rabaa inay ka furtaan axsaabtan xisbiga la yidhaahdo wadajirka iyo caddaaladda caddaaladda iyo wadajirka intaan sheegayba waxaa la rabaa in laga furo midka diidahayo ma laga furayo dhahayo waa la iska qabanayaa maxaa yeelay waxaa loo socdaa waxaa weeye dimuqraadiyad ururkan ay dhistaan xasan sheekh iyo inta taageersan ayay sheegayaan inuu isagu qaban doono nuuca doorasho ay qabanayso dowladda federaalka waana taasi midda sida weyn ay u diidan yihiin mucaaradka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in amni darada iyo shaqo la-aanta haysata dhallinyarada ay keentay inay tahriibaan waxaa faahfaahinaya waryaheena cabdiqaaliq macali abdiweli xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in amni darro iyo shaqo la-aan ay ka jirto goobaha ay ka maamulaan soomaaliya waxa uu tilmaamay in muddo ka badan lixdan sano ay tahriib ku jiraan dhallinyarada soomaaliyeed isagoona ka hadlay sababta ka dambaysa arrintaasi xamse ayaa xusay in amni darrada iyo shaqola'aanta haysata dhallinyarada ay keentay in ay tahriibaan islamarkaana ay badaha ku dhammaadaan halka kuwa joogana ay ku fakarayaan in ay iyaguna dalka isaga tagaan waxaan u baahan nahay lixdan iyo shan sano kadib sida aad muuqato dhallinyaradeennu waxay isugu jiraan kuwo tahriibay oo waddanka ka tegey deedna badaha ama ku dhintay ama ilaahay ka samato bixiyey iyo kuwo u heensaysan hadda u diyaarsan inay ka daba tahriibaan maxay ku naceen dalkooda maxaa keenay niyadjabka niyadjabka maxaa keenay waxaa keenay sidaan sheegnay oo niyadjabta keenay waa rajaxumada ka muuqata amni darrada oo la dadka hadda malaha aniga dee waxoogaaba iga yar amni darraday ku dhasheen ay ku joogaan ilaa iyo hadda marka amni ma haystaan shaqo ma haystaan
amni darrada uu sheegayo xamse cabdi barre waxaa ugu horraysa tan ay dowladdu federaalka ku hayso dadka ku dhaqan goobaha ay ka taliso iyadoo marar badan ay dhallinyaradu ka cawdeen dilalka joogtada ah oo ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka waxaana intaasi dheer boobka iyo barakicinta ay dowladdu federaalka ku hayso dadka rayidka ah dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan madaxweynihii hore ee ismaamulka tigreeg ee dalka itoobiya ayaa eedamo u jeediyey maleeshiyaadka t b lf waxaa faahfaahinaya wariyaheena farxaan cali cabdulaahi ketejiyu riidha oo ah madaxweynihii hore ee gobolka tigreyga sidoo kalena ah la taliyaha arrimaha bariga afrika ee abiy axmed ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu eedeymo ugu jeediyey maleeshiyaadka t b l f waxa uu sheegay in kooxdu ay ka ganacsato dahabka gobolka tigreyga islamarkaana ay ku kacaan falal ka dhan ah amniga etoobiya waxa uu tilmaamay in la xisaabtanka madaxda dalkaasi noqdeen kuwo fashilmay iyadoo sidoo kale uu xusay in iibinta dadka eritareyaanka dhaqaalo laga samayn jiray si loo maalgeliyo dagaalka saraakiil sarsare oo ka tirsan t b l f ayuu ku eedeeyey inay tan iyo xilligii dagaalka ku howlanaayeen ka ganacsiga dahabka ayna had iyo jeer ka shaqeeyaan sidii ay colaado uga abuuri lahaayeen dalka si ay u gurtaan khayraadkiisa iyo abaabul looga soo horjeedo dowladda etoobiya islamarkaana ay caawimaad ku kaabayeen kooxo taabacsan jabhadda fano ee dagaalka kula jirta maamulka abiy axmed maamulka abiy ayaa muddooyinkii u dambeeyey u muuqday kuwo khasaare baaxad leh oo kasoo gaaraya dagaalada kala kulmayey jabhadaha kasoo horjeeda ee ka dagaalamaya dalkaas waxayna weeraro badan oo laayaan ah kala kulmeen jabhadda t b l f oo dagaallo gaadmo ah ku qaaday xerooyin ay degganaayeen ciidamada etoobiya halkaas oo ay ku dhiig bixiyeen saraakiil badan hubna kala wareegeen si kastaba xurguftan siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda etoobiya iyo jabhadda t b l f ayaa soo bilaabatay kadib markii uu xafiiska la wareegay abiy axmed dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii habeenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan